Jaamacadda Belasma waxa ay ka mid tahay jaamacadaha waaweyn ee ku yaala magaalada Jowhar taa oo bixisa adeegyo waxbarasho oo ay ka mid tahay culuumta caafimaadka, computer science iyo waxyaabo kale. Maamul ku-xigeenka Jaamacadda Belasma faraceeda Jowhar Axmed Aadan Axmed ayaa ka warbixiyay sida ay u shaqeyso jaamacadda iyo waxyaabaha lagu barto.
magaalada markii la fiiriyo jowhar dabcan waa magaalo wax soo saar magaalo beeraley waa dadkeedana waxay ku tiirsan yihiin labo beeraha iyo xoolahay ku tiirsan yihiin marka jaamacadda inta badan waxyaalaha ardayda usoo siyaadis waxaa ka mid ah qaybta beeraha oo cilmigii beerihi dadka inta badan ay ool ahaayeen only version ama dhaqamadii hore in lagu tacbi jiray magaalada dabcan ardaydii maga- wax ka bartay beerahana ay magaalada wax badan ka bedeleen oo dabcan hadda tijaabooyin beeraha briiska ka socda magaalada ay qayb ka yihiin ardayda jaamacadda ka baxday dadka howlwadeenadii ka ka yihiin Ee, waxyaalaha kale ee jaamacadda kusoo siyaas waxaa ka mid ah culumta caafimaadka oo kaleeto qaybihiisa kala duwan sida medig laabka iyo ama sheybaarka iyo kalkaaliyaasha iyo fayadhoorka Ee, dhanka kaleento wax magaalada hadda oo unique jaamacadda ay ku tahay oo jaamacadaha kale magaalada ku yaala ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah kulliyadda engineering and telecommunicationka khaasatan qaybteeda computer science ama it da dadka u yaqaanaan Ee, computer science waa jaamacadda keliya ay ka bixisa magaalada waxyaalaha jaamacadda ay kaga duwan tahay jaamacadaha ku ya- ku yaala magaalada waaye Ja- intaa markay sameynaysa jaamacadda waxay u sameynaysaa oo kulliyadahaas ay keenaysina in la helo eh, ama la xaqabtiro baahida ka jirta waxbarashada macalimiinta ka shaqeysana waa maga- macalimiin magaalada u dhalatay jaamacadda kama keento magaa- eh, xamar ama oo meelo kale macalimiin kama keento waa dadka deegaanka magaalada ku dhashay eh, ardaydii ay yaqaanaan waxbarashadoodana aan ku kalsoonahay macalimiinta qalilaasiya walahi jaamacadda balasma xarunteeda jowhar waxaan shaqeynaa ilaa iyo saddex waqti aan shaqeynaa ama saddex marxaladood ardayda ay bartaan ardayda markay eh, labada sano ugu horeeya ay ku jiraan waxay dhigtaan morningkay soo galaan subaxay soo galaan daraasada waxay bilaabataa laba saac ilaa iyo waxay socotaa ilaa lix saac baray socotaa maalintaa waxay qaataan laba laba koorsay qaataan ama laba maadiy qaataan Eh, markay semester 5 ay ka gudbaano ama sanadka saddexaad uu bilaawdo ardayda waxaan geynaa galab si subax hore hadduu meelahan shaqo wax ka helaayo kalento uu u raadsado si asaga fursada wax la baray ama bulshada kalento wax u gaarsiin karo markuu sanadka ugu dambeeyo ama uu ku jiro kalentana waxay jaamacadda geysaa qam- eh, part-time-ka ama week endiga si fursad ugu helo shanta maalin oo soo shaqeysto laba maalin oo wax ku barto maadaama koorsooyinkii ay ka yaraadeen Ee, sanadka labaadna waxay jaamacadda hirgelinaysaa ee, sanadka asaasiga ee soo saartay wasaaradda waxbarashada idaha dhaqanka ee idaha iyo tacliinta sare ee federaalka ka oo ah ee, sanadka koowaad inuu noqdo asaasi jaamacaddana laga dhigo shan Qaar ka mid ah ardayda jaamacadda ayaa dhankooda iiga waramay sida ay wax kaga bartaan jaamacadda iyo heerka ay joogaan.
magacay waa ikraan cabdi xuseen waxaa ka bartaa fakultiga nersi waxaa kusoo biiray laba kun labaatan saddexdii sanadka hore ardayda dhiganaysa ahay inkastoo hobigeyga u ahaa inaan barto maxaa la dhahayay dhakhtarnimo laakiin haddana waa hobigeyga labaad inaan barto nersi waxaan in badan aan ka shaqeeyay goob caafimaad waxaan bartaa badanaa bareefetada waxaan ka bari jiray caafimaad maado kalena weligay ma isku dayin inaan barto waxaan jeclahay inaan haddii aan dhakhtar noqon waayo inaan nersi noqdo maasha allah waxyaalo badan aan ku baranay jaamacadda intaan ku guda jirnay xitaa baraatikooyin badan waa qaadanay oo macalimiinta qaar ayna siiyaan haddii ahaato maadooyin kale waxyaalo badan oo ka faa'iidnay aanan aqoonin oo badanaa jiraano duruusteen oo kale maasha allah waa si aad iyo aad u fiican u socotaa wax oo hadda lad ama aan ku aragnay ama jaamacadda ani ahaan aan ku arkay ma jiro isla intaa ku qaadanaa baraatico waa- way leedahay jaamacadda laab bay leedahay oo ardayda ku baraatikeeyaano ay ku qaataan hadday ahaato laabka oo meesha computer loogu talagalay laab caafimaad loogu talagala jiro oo lagu baraatikeeyo aniga semesterka hore waxaa soo qaadanay laab computer oo ardayda markaas sheerin u ahaa markaas soo baranayna computerka waa soo baraatikeena oo keliya cashar lema noola siinin ase baratical ahaana oo soo qaadanay haddana insha allah caafimaadka maadooyinka qaadanayna wayna si sugu waan baras magacaygu waa muuse cabdulaahi nuur jaamacad balasma waxaan ka bartaa kulliyadda nersinka hadda aan ka bartaa nersinka inaan barto waxaa igu dhaliyey ee, deegaanka ayaa baahi waxaa ka jirto oo caafimaada ka jirto sidaa awgeeda u doortay inaan barto kulliyadda nersinka Aa, anig- aniga gaar ahaan muhiimad gaaray ay leedahay sababtoo ah ee, marka laga hadlo ee, dhanka familiga waxa ay qofka keliya ee maanta u baranayo kulliyadda nersinka waxaan rabaa inaan meel sare ka gaaro insha allah dhanka kale maamul ku-xigeenka jaamacadda balaasma axmed aadan axmed ayaa waalidiinta ku dhaqan jawhar ugu baaqay in ay caruurtooda geeyaan goobaha waxbarashada baaq aan u diri lahaa waxay tahay ee, dabcan waa dareemi kartaa markii waxbarasho timaado dadka reer jowharka inta badan waa waxaa waaye beeraley waa ka warhaynaa ee, anaga waxaan ku rabnay magaaladan aan ku rabnay wax ku baranay waa wax u baranay waxay tahay magaaladan waaye in horta waxbarashada la xoojiyo ee, jaamacadda balaasma ee, bulshada reer jowhar markasta waxay u haysaa waxbarasho tayo leh Ee, dabcan ee, ardaydana waxaan rajeynaynaa inay ee, iyo waalidiinta soomaaliyeedba inay ka faa'iidaystaan waxbarashadaas si uu loogu faa'iideeyo ubadka marka deeqaha waxbara- ee, deeqaha kala duwan ee jaacadda bixinayso in la- ee, ardayda loogu faa'iideeyo Ee, markii qof ee, ku wax uu baranayana way iska dhib badan tahay ardaydan dadkan reer joor waxay aaminsan yihiin qof weyn waa wax barana waxbarashadu ma lahan yaraan iyo weynaan ma lahan waxbarashaduna ma lahan taajir iyo faqiir ma lahan jaamacadda balaasma faraceeda jawhar ayaa wax ka dhigta arday badan oo ku nool degmooyinkii deegaanada hoos yimaada jawhar